إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka fidnimo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo khasaaro culus oo lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland kadib dagaal ka dhacay duleedka kismaayo taliyaha c i d da ee maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada beedhabo ee baay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku eedeeyey etoobiya inay biyo ka soo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay fatahad ugu dhacdo soomaaliya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku eedeeyey wax qabad la-aan iyo mudukororsi wilaayada jubbada dhexe ayaa wejiga labaad ee sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada saakow askar iyo maleeshiyaad geysanaya dhac ka dhan ah gaadiidka iyo dadka ayaa dib ugu soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ku dhowaad kun neef oo seke ah ayaa laga qaybiyey deegaano hoostaga magaalada baraawe ee wilaayada islaamiga iyo shabeellaha hoose doon ku qalibantay xeebaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxaa ku dhintay dad soomaali ay ka mid yihiin آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن وعدنا بشوق وحب لكم وعدنا بشوق وحب لكم وفاح بغيث شذا البيلسان حللتم فأهلا وسعدا بكم وزدنا جمالا كدر حسان ogeysiis ogeysiis ogeysiis warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay ogeysiinaysaa dhegaystayaasheeda in dib u habeyn lagu sameeyo qaybta fariinta degdega ee telefoonka gacanta haddaba haddii aad danaynayso inaad hesho wararka degdega ah la soo xiriir telefoon nambarka eber lixal toddobo toban iyo siddeed eber eber eber eber كدر حسان هو النور والأمن أنس المكان هو السعد والزاد خير البيان ونرقى به في الحياة معا ويوم المعاد سنرقى الجنان ويوم المعاد سنرقى الجنان
kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo khasaaro culus oo lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland kadib dagaal ka dhacay duleedka kismaayo muuqaalkan ayaa waxa uu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo ciidamada jubbaland loo dhigay xilli ay ku socdaalayeen waddada kismaayo ka baxda ee sii marta deegaanada magaalada hoostaga ciidamada jubbaland ayaa noqday wax la dilay iyo wax carar ah waxaana lagu tusayaa khasaaraha gaaray gaadiid saddex ah oo laga furtay hub rasaas iyo agabyo kale warbixin ku saabsan filimkan caawa ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah taliyaha c i d da ee maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada beedhabo ee baay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay qarax ku bartilmaameedsadeen hooyga uu xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo uu ka degnaa taliyaha c i d da ee maamulka la baxay koonfur galbeed mas-uulkan lagu weeraray ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey kuusow ilaa iyo hadda tafaasiil dheeraad ahna lagama helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku eedeeyey etoobiya inay biyo ka soo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay fatahad ugu dhacdo soomaaliya warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladda etoobiya ku eedeeyey inay biyo kusoo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay biyo badan usoo raacaan webiga shabeelle iyo jubba oo asal lahaan kasoo burqada etoobiya taas oo keenaysa fatahaado ka dhaca gudaha soomaaliya wareysi uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ah soddonkii sebtembar siiyey majalada ecominista ayuu kusoo bandhigay sawirada fatahaado ka dhacay soomaaliya arrinkaas uu u sababeeyay habdhaqanka etoobiya wuxuuna sheegay inay xilligay doonto biyo badan kusoo furto webiga dowladda etoobiya ayuu ku eedeeyey inay hub kusoo gurayso soomaaliya iyadoona hubaynaysa maleeshiyaad beeleedyo iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo mucaarad ku ah dowladdiisa isagoona sheegay inuu walaac ka qabo in hubkaasi ugu dambeyn uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaas ku daray in dowladda etoobiya ay ku dhiiragelinayso siyaasiyiinta iyo odayaal qabiil inay ka hor yimaadaan ciidanka masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya isagoo intaa ku daray in isaguna dowladdiisa ay samayn karto inay dib u soo nooleyso dhibaatooyinka haysata soomaalida etoobiya oo uula jeedo dadka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida kuwaasi uu hore xasan sheekh ugu tilmaamay inay yihiin dad ku nool dhul ay etoobiya leedahay xiisada u dhexeysa etoobiya iyo dowladda federaalk ayaa cirka isku sii shareeraysa dowladda etoobiya oo awood adeegsanaysa ayaana hadda ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka iyadoona la wareegtay garoomadii diyaaradaha ee gobolka gado sidaba uu hore uga markhaati kacaya xasan sheekh mar uu wareysi siinayay telefishinka aljaziira turkiga oo waday isku dayo uu ku dhexdhexaadinayo labada dhinac ayaa weli waxaa lah ka gaarin khilaafka labada dhinac waxaana weli socda isku dayo lagu dhexdhexaadinayo abey axmed iyo xasan sheekh maxamuuda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku eedeeyey wax qabad la'aan iyo muddo kororsi tafaasiisha warkaasi waxaa soo gudbinaya zakariya cumar xildhibaankan oo lagu magacaabo yuusuf gamaadiid kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu gabay hawshii loo igmaday isla markaana uu hadda u xusul duubayo sidii ugu sii fadhin lahaa kursiga villa soomaaliya isagoo tilmaamay in madaxweynaha uu ku marmarsiyoonayo qabashada doorasho cod iyo qof ah arrintaas oo uu ku tilmaamay xildhibaanka mid aan suuragal lahayn xilligan isla markaana khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uu yahay mid marba marka ka dambaysa weji hor leh yeelanaya doorasho qof iyo cod ah waxa weeyaan lagama shaqayn wakhtigii laga shaqayn lahana waa naga soo gudbay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee hadda ku dhegan doorasho cod iyo afaan qabanaynaa lehna waxaan aaminsannahay runtii shaqadii looga baahna inuusan qaban doorasho waxaa asal u ah sideedaba in laisla ogol yahay hanaankeeda iyo cidda qabanaysaba ayadoo marka dowlad goboleedyada inna ay maqan tahay inna maanta ay bannaanka taagan yihiin waxyaabaha kaloo asaasigu ahan aan laga shaqayn waa qabanayaa waxa loo leeyahay waa un muddo dheeraysi iyo aan sii joogo xildhibaankan oo hadalkiisa sii watay ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalka ee haatan uu dib u xusuusiyey hadalladii laga diiwaangeliyey markii uu ka midka ahaa kooxdii mucaaradka ku aheed dowladdii federaalka ee isaga ka horreysay ee uu madaxda ka ahaa farmaajo isla markaana ay maanta iyagu taagan yihiin mowqifkii uu shalay aaminsanaa madaxweynaha madaxweynahan hore ayuu u yidhi madaxweynihii ka horreeyey saaxiibkii ahaa farmaajo wuxuuna kala dooransiinayaa labo doorasho maankiisa yarkan uu ka helay oo asiga uu ku soo baxayo aan lagula tartamaynin in uu maxaan ku rahda lagu qasbo waa iska inuu iska joogo labadaba lama aqbali karo u yiri labadaba lama aqbali kara hadda leenahay lix iyo labaatanka insha allahu tacaala may shan iyo tobankeeda iyo teendhadii ay noo ballanaa qofkii nool eedeyntan oo xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan madaxda dowladda federaalka arrintaas oo aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ay rumaysan yihiin inay salka ku hayso ujeeddooyin iyo dana gaar ah oo ay leeyihiin mas-uuliyiintan wilaayada jubbada dhexe ayaa wejiga labaad ee sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada saakow warkaasi waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar maktabka sakawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii labaad degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxa uu ka qaybiyey sakada xoolaha kuwaasoo loo qaybiyey dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee ku nool degmada saakow iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada xoolo isugu jira ari iyo geel ayaa waxaa la siiyey dadkii masaakiinta ahaa ee loogu talagalay in xoolahan la siiyo qaarkood ayaa waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey shan neef oo geel ah kadib markii dadkan masaakiinta ah la siiyey xoolaha ayaan codbaahiyaha warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan la dhex qaadnay annagoo wax ka weydiinay dareenkooda iyagoona si isku mid ah u sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolahan la siiyey dhanka kalena waxay u duceeyeen walaalihii siiyey xoolahan sakada ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga wacalayka asalaam waraxmatullahi wabarakaatu macala cali anigii deegaankayga waxaa waaye tuulol yidhaahda faadamhiiray oo qawowana hoos imaad hadda n halkeed ku sugan tahay marka degmada saakow haye marka maanta n maktabka sakaawaadka ee xarakada mujaahid al-shabaab wuxuu qaybinaya zako adi bal kabar maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey maasha allah maasha allah anigii soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey marka insha allahu bifadlilah ilaah ayaa ku mahadsan uma markaas kadib mujaahidiintan ayaa ku mahadsan marka maanta soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey aadaan u faraxsanah bal ka waran marka xoolahan adi ma dhaqaalaysanaysaa mise waad iibinaysaa xoolahan waxaan rajaynayaa inaan dhaqaaleeyo oo anigana zake aan bixiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ka dhawaa warbaahinta islaamiga alfurqaan adoo ninka bilaabasa magaaga cabdiraxmaan musdaf aadan haye cabdiraxmaan geega meeluu may ku dhihi meelumay ku dhihay ini islaamka ini dadkii oo masaakiinta in kaalmoyeen oo oo xoolo siiyaan yaa waa ka oragahay
aad maylkasii markumahakii eedelkasii oo hoole soddon iyo shan soddon iyo shan neef eh, oo erin amase geel irin erin eelkasii dareenka ku waranba maadaama een soddon iyo shan neef oo erin ee geega lakasii ilaahay aan mahadayaana mujaahidiinta aan ka mahadayaana ilaahay islaamka nabad iyo naytiyo guul ilaahay intiisa yaa islaamka ku mahadayaan hoolou marka dhaqaale ku fadahayta mise ini aad gadato fadaas xoolagun dhagaali ku fadee magana muku fadow ilaahay indhago markun ku waran bahee zakun zakidii may rajees zakadun zakadiyaastan hortaana bani aan zaka dhiibe ilaahay ku rajee aa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga magacayga nuurow dhaahir la yidhaahdaa nuurow xageed joogtaa degmada saakow haye markii hore xageed ka imaaday waxaan ka imaaday bagaday bagaday aa waan gartay halkan waxaa ka dhacay geel iyo ari in lagu qaybsaday adi marka maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey aniga waxaa igu soo aaday shan neef oo geel ah ka walaayadina ay ku mahadsan yihiin waan gartay marka intaasay ugu soo aaday shan neef oo geelaa kugu soo aaday xoolaha maxaa kuu qorshaysa marka inaad ku samaysa ma inaa iibsatidaa mise inaad dhaqaalaysa maya inaan dhaqdaan rabaa haddii si ilaahay diido waa dhaqane haa waan gartay inaan dhaqdaan rabaa haye bal dareenkaa ka war marka faraxsanahay aada u farxsantaha aad oo aad u weyn walaayadaa ku mahadsan haye ilaahay ka sokow walaalihii ku siiyey marka maxaad ugu ducaynaysaa walaalihii isii inas ilaahay gacantooda tii korraysa ka dhigo gaalana as ilaahay hoos mariyoos jibiya intaas haye ayaan leeyahay
ilaah xoolaa kuu barakee waxaa si dardar leh guud ahaan walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga socda qaybinta sakada xoolaha kuwaasoo la siinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada saakow looga qaybiyey sakada xoolaha taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qof oo isugu jirta fuqaro iyo masaakiin askar iyo maleeshiyaad geysanaya dhaca ka dhan ah gaadiidka iyo dad ayaa dib ugu soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdulaahi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe kasoo cusbaanaaday askar ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyaad hubaysan oo dhac u geysanaya gaadiidka iyo dadka isticmaala waddooyinka dhaca ugu daran ayaa waxa uu ka socdaa inta u dhexaysa degmooyinka mahadaay jowhar iyo inta u dhexaysa mahadaay iyo ceelbaraf mid ka mid ah dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka waramaya dhibaatada ka jirta deegaanadaas waxaa kasoo cusboonaaday maleeshiyaad qurcad ah maalmahan dambe waxay bilaabeen dhac ma garat yani ceelbaraf iyo caadey iyo aagaas iyo cadde iyo mirtaq wey maaragta isku socodka gaadiidka dadweynaha waxawaaye maalmahan yani baarooyin xaddaaf ahaa lasoo dhigtay waddooyinka ma garat marka niyow dhibaato xoog lahaa ka socoto oo yani maleeshiyaadka ay geysanayaan oo gaadiidka macnaha wadagal loo sameynaayo dhac baaxsan loo geysanaayo mase bar kontarool oo la ogyahay yacni in gaadiidka baad laga qaado mararka qaar la rasaaseeyo dhac la geysto kufs la geysto yacni waxyaalahaas waxay ka noqdeen maalmahan dambe si caadi ah ma garat wallaahi mahaddaa iyo ceelbaraf inta udhexayso yacni mahaddaa iyo johar inta udhexayso oo kale yacni waxa waayo niman is og inay yihiin aa qiyaasa karaa ah macnaha loo malaynaa oo yacni maxaa dhaha mootooyin fecom ku socdo eh, waddooyinka soo galo yacni gaadiidkaas dhac baahsan u geysta ma garat goobaha ay maamulaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalk ayaa waxaa joogto ka ah isbaarooyinka kufsiga dilalka iyo boobka loo geysanayo shacabka ku nool halkaasi iyadoo dhanka kale gobolada iyo degmooyinka ay maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ku nool ay ku maraan amni iyo xasilooni ku dhowaad kun neef oo seke ah ayaa laga qaybiyey deegaano hoostaga degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warkaasi waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye
mar kale ayuu maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu shalay saka qaybin ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada baraab ee gobolkaasi saka qaybinta tan ayaa tii hore kaga duwan in dadka la siinayay ay kutigood ahaayeen reer miyi xoolo dhaqato ah oo xoolihii ay lahaayeen ka baaba'een xoolaha loo qaybinayey masaakiintan iyo fuqaradan ayaana isugu jiray lo iyo ari xoolaha la qaybinayey ayaana tiradoodu waxay ahayd siddeed boqol oo neef oo isugu jira lo iyo ari waana tiro ku dhow kun xoolo ah halka tirada dadka sekada la siiyey ee ka faa'iidaystay ay ahayd soddon qoys alaa qofna kuwa ariga la siiyey oo ay tiradoodu ahayd labaatan qoys uu mid walba la siiyey soddon iyo shan neef halka kuwa lo'da la siiyey oo iyaguna tiradoodu ahayd toban qoys uu xerada mid walba ka dareersaday toban neef halka lagu qaybinayay xoolaha sakada ayaan ahayd tuulada nasrudiin oo ay ka dhaceyday fulinta tiir ka mid a tiirarka islaamka ee sakada dadka sakada la siiyey ayaana saan sheegnayba ahaa reer miyi kuwaasoo inoo sheegay in iyaguna sanadka soo socda ay sakada ka bixin doonaan intaa kadib waxaa inoo suura gashay inaan waxun ka weydiino dadkii ka faa'iidaystay xoolaha sakada iyo shucuurkooda waa kuwan qaar ka mid a dadka oon cudbaahyaha la dhex marnay iyagoo markaasi la siiyey xoolaha sakada ah ee uu bixinayey maktabka sakawaadka ee maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waxaan joogaa nasrudiin waa gartay maanta nasrudiin waxaa ka dhacay nasrudiin waxaa ka dhacay maanta si kaana nooga qaybay waxaana nooga qaybay soddon iyo shan neef oo eri ah aanana siiy alxamdulilah maxad ballaaw ballaaw ma dhammaad aan lahayn ilaahay baa iska leh ka soko sumaha rakada islaamka aana siisida waa gartay saad sheegtayba soddon iyo shan neef oo eri ah ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo ariga ah maxaa lagu siiyana waxaa lii siiyey inaan dhaqaalaysta oo aan dhaqaalaysto oo ka nacafaado oo dhaqaalaysta oo sekadan sekadeed haddii alla idmo oo seke liiga qaada oo sekadan sekadeeda aad sekadan sekadeeda inaa seke liiga qaada waa gartay ma islahayd maantay inaad soddon iyo shan neef oo ari aad heleyd ma islahayn anoo jooga liisoo wacay imaa waa leedha haddaan imaadan soddon shan neef oo eriyaa liisii waa gartay alxamdulilah maxad ilaahay iska leh marka shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo ari ah maanta lagu siiyey shucuurtay aadaa u farxasan yahay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah islaamka kor allah ka dhiga diinta qowo allah iyo yeele gaalada allah jebiya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee ku soo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halka aad joogto
bismillaah magacayga waxaa layidhaha maxamed ismaail yare iido waa layidhaah waxaan deganahay waxaan ka tirsanahay reer nasrudiin haa maanta waxaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ari ah haa inaan dhaqdo aan dhaqaalaysto oo aan ku noolaado
haa waa gartay saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo ariga ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo neef oo ariga ah sideed yeeli doontaa maadaama soddon iyo shan neef oo ariga lagu siiyey soddon iyo shanta waa dhaqaalaysanaa haddii ala yidhaahdo inay i bataan oo aan ku noolaado oo waana alxamdulilah anna aan dhaqaalaysto inaa bataana aan rabaa haddii ala yidhaahdo ma islahayd markaa in maantay soddon iyo shan neef oo ari ah lagu sii doono maya maya ilaahay fadligiis iyo walaayada islaamka harakada harakada fadligeed ayaan ku helnay waa gartay marka fadliga harakada iyo iyo walaayada islaamka madaxeedaan ku helnay alxamdulilah ilaaha mahad iska leh marka cadowga allaha jibiyo waa ducaynay daco alxamdulilaahi intaa daco mujaahidiinta guul allah siiyo mujaahidiinta garfkooda allah galo gaaladan allah jibiyo marka shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan
maasha allah shucuurtayda lama dareemi karo soddon iyo shan neef kaali ma kaali qaado canaanayso ninkii ku yidhi shahurta ninkaas faraxdiisa lamaaba dareemi kara alxamdulilah alxamdulilah maasha allah waa maxsanta
assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu ee ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay halkaa joogta xasan ibraahim ismaan haye xaggee joogtaa nasrudiin deegaanka nasrudiin nasrudiin ayaa joogta haye maxaa ka dhacaya maanta maanta waxaa ka dhacay heeleel geebaskadi oo wilaayada islaamka al-shabaab geebaskati qaybinaha marka lo iyo xoolaha la qaybinaya xii lo iyo ari loo yarnoo lageebaskadi qeybaskaas ee masaakiinta oo dadka reer baadiyaha duur ku jira oo hoolaha ku yar ayaa la siinayay zakaawaad eh
nasrudiin maanta alxamdulilah alxamdulilah ninkii saaka subaxi ciir ahaaya maanta sagaal sac annakoo joogno taajir waaye alxamdulilah ilaahay baa maxad iskale maxaa lagu siiyey marka adigu toban neefoo looxaan lee siiyey toban neefoo loo lagu siiyey maxaa laguu siiyey isleeda alxamdulilah gargaar iyo gacanqabadaan lee siiyey alxamdulilamaya maya marka ilaahay ay qadaray walaaya islaamka gacanteeda kor allaha ka dhiga alxamdulilah wax la koobi kara maahan wax la koobi kara maahan
maalin ka hor ayay ahayd markii maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose uu saka qaybin ka sameeyey isla gobolkan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro sekada ayaana tiirka saddexaad ee islaamka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan doon ku qalibantay xeebaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxaa ku dhintay dad soomaali ay ka mid yihiin wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa ku waramaya in doon siday dad tahriibayaal ah oo ku safrayay gacanka ingiriiska ee u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska ay cilidowday dadkii saarnaana ay intooda badan badda ku daateen doonta ayaa iyada socdaalkeeda ku jirta waxaa lasoo diristay cilad xagga matoorka ah ciidamada faransiiska ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen shan iyo toban ruux oo ka mid ah ugu yaraan sagaashan ruux oo saarnaa doonta dadka la xaqiijiyey inay ku dhinteen waxaa ku jira cunug da-yar oo soomaali ah kaasoo da-diisa lagu sheegay laba sano jir waxaana wiilka yar uu ku dhashay dalka jarmalka sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee faransiiska waxaana si xoog ah loogu soo qaatay ehelkiisa wasiirka arrimaha gudaha dalka faransiiska ayaa sheegay in waayadii u dambeeyey ay soo badanayeen kiisaska la xiriira doomaha badda ku qalibma tanina ay u badan tahay in si adag loogu hortago dadka ka shaqeeya safarada tahriibka ee sharci darrada ahna ay tahay in gacan adag lagu qabto isla maalintii ay doontan ku celidowday gudaha badda waxaa jiray doon kale oo siday ugu yaraan toddobaatan ruux taasoo iyadana ku qalibantay inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhintay saddex ruux sida ay sheegtay dowladda faransiiska sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ugu yaraan kontoni kow ruux oo tahriibayaal ah oo doonayay inay gaaraan dalka ingiriiska ayaa ku dhintay kanaal biyood isku xira faransiiska iyo britain tani ayaana muujinaysa halisyada ee dadka tahriibayaasha ah oo ay soomaalidu ka mid tahay u bariirayaan guud ahaan warkii alfurqaana waa nageynta